فاضية مشرق في دروب الموكب فاضية مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba maalintiisa jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinnimo jimco ah labiyi tobanka bisha jumaadul aakhirah sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada aan toddobaadkan barnaamijka idinku dhegaysiin doonnana waxaa ka mid ah sidee ayaa qadiyadaha muhiimka ah ee muslimiinta maanta nool oo ay ugu horrayso qadiyadda filistiin loogu beeri karaa ubadka iyagoo da'doodu ay yar tahay warbixin qodobkan ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobada aad sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kaalinta dhegaystayaasha ee barnaamijka oo aan ku soo gudbinno xubinta khadka teleefoonka iyo jawaabaha ay toddobaadkan inala soo wadaagaan carruurta waxaanan barnaamijkeenna ka marnayn xubintii sheeka xariirta soomaalida iyo xalaqaadkii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalem walaalaha kale ah cabdifataax faarax diiriye iyo cabdalla mukhtaar ayaa barnaamijka igala qaybgelaya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
أو نرم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان waa hagaag waalidiin iyo ubadba waxaan mar kale hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jumcatukum tayibah aynu guda galno barnaamijkeenna qodobada aad ku soo maqasheen horudhaca barnaamijka oo faahfaahsan ayaa idinku soo maqan balse haatan waxaad ku soo dhowaataan sidaba aad ku maqlayseen qodobada barnaamijkeenna waxaa jira qadiyado muhiim ah oo taabanaya jiritaanka muslimiinta iyo islaamka islamarkaana raahin ah xilligan aynu maanta noolnahay oo ay ugu horrayso qadiyadda filistiin haddaba sidee ayaa ubadka loogu beeri karaa qadiyadahan looguna salfariisiin karaa maankooda cabdalla mukhtaar ayaa warbixintan idinku soo maqan ku soo gudbinaya qodobkan جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل والزاد التقى من قبل الرحيل وهو النور من مشكاة الرسول والزاد التقى من قبل الرحيل وهو النور من مشكاة الرسول هذا منهج للص...
qisada iyo taariikhda falastiin si guud iyo si gaar ahba waa mid muhiimad weyn ku fadhida kaalinta koowaadna waxay uga jirtaa qadiyadaha ay tahay in muslimka maanta nool uu la noolaado sidaasi awgeed ubadka muslimka ah ayaa isagana waxaa habboon in lagu barbaariyo qadiyadan iyo muhiimaddeeda sidoo kale looga sheekeeyo yahuudda iyo gumaysigeeda in carruurta loo wariyo qisada falastiin iyo sooyaalkeeda waa arrin daruuri ah iyo mid ka mid ah waajibaadka waalidka ka saaran barbaarinta ubadkiisa waayo qadiyadda falastiin ma ahan oo keliya qadiyad u taallo reer falastiin ama carab oo keliya balse waa arrin qof weliba oo muslim ah u taallo waana qadiyad xiriir la leh iimaanka iyo caqiidada haddaba sidee ayaan ilmaheena ugu barbaarin karnaa la noolaanshaha qadiyadda falastiin iyo kuhammiga inay yahuuddu ka xoreeyaan dhulka barakaysan ee shaam
كالظل الظليل ميزان على قسط لا يميل والإقدام لا يخشى المستحيل فيها عزة ما فيها نزول sidaba uu waalid weliba ka warqaba ilmaha waa kuwo aad u dhiifoon xilliga ay da-doodu yar tahay maskaxdoodana waa mid aad u afaysan iyagoo xilli weliba waalidkooda weydiiya su-aalo ay jawaabahooda u baahan yihiin si ay u fahmaan dhanka kalena uga jaahilbaxaan xasuuqa iyo isirsifeynta dadka muslimiinta ah ee reer falastiin uga imaanaya dhanka kayaanka sahyuuniga ah maalin weliba waxaa la soo wariyaa dadyow cusub oo ay yahuuddu beegsatay kuwaasi oo ubad dhallaan ah ay ku jiraan waxaa waalid weliba qasab ku noqonaysa in ilmihiisa uu ku beero qadiyadda falastiin dhanka kalena uga sheekeeyo axdaadta ama dhacdooyinka hadba sida ay u soo kordhaan tallaabooyinka ugu muhiimsan ee uu waalidka ubadkiisa ugu sharxi karo qadiyadda falastiin dhanka kalena uu ku fahamsiin karo sooyaalkeeda waxaan kuu soo gudbinaynaa qormadan oo lagu daawacay mowqic carabi ah islamarkaana kaaga faallooda falastiin iyo taariikhdeeda taasi oo ciwaan looga dhigay sidee baan ubadkeena ugu sharxi karnaa qadiyadda falastiin marka hore waa inaan caruurta uga sheekaynaa falastiin iyo halka ay dhacdo juqraafi ahaan iyo taariikhdeeda teeda hore iyo tan ay maanta ku sugan tahay intaba si uu cunuga muslimka ah u helo xog ku filan oo ku dhiirigelisa la noolaanshaha qadyadan iimaaniga ah falastiin waxa ay ahayd walaayaad ka mid ah dowladdii cuhmaaniyiinta ay ahayd khilaafada muslimiinta taasi oo ay yahuuddu isku dayeen inay ka faramaroojiyaan dowladda islaamka balse waa ay u dhaboobi weyday riyadooda ilaa ay burburtay dowladdii islaamka sanadkii kun sagaal boqol toddoba-iyo tobankii falastiin waxa ay ku hoos jirtay gumaysiga ingiriiska yahuuddii ku nooleed daafaha caalamka ayaana bilaabay inay usoo hijroodaan falastiin kadib markii uu gaalkii balafoor ee ahaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska ku dhawaaqay heshiis dhigayay in falastiin laga dhiso dowlad yahuudeed falastiin juqraafi ahaan waxa ay dhacdaa mandiqada loo yaqaano bariga dhexe taasi oo qayb ka ah qaarad weynta aasiya dhanka bari waxaa ka xigta dowladda kuweyt ee dhacda dhulkii la dhihi jiray jasiiradda carabta dhanka galbeedna waxaa ka xigta badda dhexe halka dalka masarna uu kaga beegan yahay koonfur galbeed falastiin waxa ay leedahay taariikh dheer oo soo taxan tan iyo hanaqaadkii aadanaha ee uu dhulka khaliifka ka noqday waa goob saldhig u noqotay tiro badan oo ka mid ah ambiyada allah subxaanahu wa tacaala iyo qaar ka mid ah rusushii uu diray sidoo kale falastiin ayaa leh taariikh mucaasir ah iyadoona martigelisay dhacdooyin waaweyn kuwaasi oo caalamka oo idil saameyn ku yeeshay waxaana ka mid ah dhacdooyinka mucaasirka ah kubeeridda kayaanka sahayuuniga ah ee yahuudda dhulka barakaysan ee falastiin sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii iyo siraaca had iyo goor ku dhex maraya shacabka muslimka ah ee reer falastiin iyo yahuudda xaaqidiinta ah gudaha dalka falastiin waxaa laga helaa magaalooyin waaweyn iyo astaamo diineed iyo kuwo qadiimi ah kuwaasi oo ka markhaati kacaya sooyaalkeeda fog iyo taariikhdeeda salka dheer leh mid ka mid ah astaamaha diineed waa masjidka barakaysan ee al aqsa ee ku yaala magaalada qudus ee caasimada u ah dalka falastiin kaasi oo ay caruuray boqolaal sano yahuuddu ku dadaalayeen sidii ay u qabsan lahaayeen islamarkaana uga dhigi lahaayeen haykal allaha kayrkiisa lagu caabudo haddaba waalidka hooyo iyo aabe waa in sidan uu ugu sharxaa ubadkiisa taariikhda falastiin iyo sooyaalkeeda diineed isagoo hadba qiimeynaya da-da cunugiisa iyo fahamkiisa ku aadan arrintan intaasi ka gadaal waalidka waa inuu caruurtiisa u sharxaa halganka ay dadka reer falastiin ee muslimiinta ah kula jiraan kayaanka sahayuuniga ah iyo maamulka gumaystaha ah ee yahuudda siraaca yahuudda iyo muslimiinta reer falastiin ka dhexeeya ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa ugu wakhtiga dheer dhanka kalena ugu xanuunka badan waayo waa gumaysto dadkii dhulka u dhashay kula dagaalamaya guryihiina ka baxa halganka ayaa bilowday sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii kolkaasi oo kayaanka gumaystaha ah ka hana qaaday dhulka falastiin tan iyo xilligaas shacabka reer falastiin ayaa caruuray wajahaya gumaysi gumaad go'doomin iyo xasuuq uga imaanaya dhanka yuhuudda oo ay taageerayaan dowladaha galbeedka oo idil arrinkaasi oo keenay in kumanaan reer falastiin ah ay shahiidaan kumanaan kalena ay dhaawacmaan kumanaan kalena ay ka buuxsamaan xabsiyada yuhuudda kumanaan kalena ay guryahoodii iskaga barakacaan kadib markii ay xamili waayeen xasuuqa bahalnimo ee yuhuudda walaalahooda muslimiinta ahna ay gurmad ka waayeen waalidka muslimka ah ee doonaya in ubadkiisa uu ku beero qadiyadda falastiin tallaabooyinka uu mari karo waxaa ka mid ah in ubadkiisa uu uga sheekeeyo inta jeer ay yuhuuddu isku dayday inay isirsifayso shacabka reer falastiin oo ay dhammaantiisa baabi'iso maamulka gumaysiga yuhuudda ayaa had iyo jeer beegsada dadka maatada ah ee reer falastiin si ay uga barakacaan dhulkooda islamarkaana uu u qabsado tusaalaha nool ee la taaban karana waa dagaalka maanta ka socda khaza oo ay yuhuuddu ku beegsanayso dadka maatada ah ee muslimiinta aabbaha barbaariyaha ah iyo hooyada barbaarisada ah ee doonaysa in ilmaheeda uu ihtimaam siiyo qadiyadda falastiin inta uu yaryahay si ay saameyn ugu yeelato qadiyadda waa in looga sheekeeyaa caruurta reer falastiin ee dhiggiisa ah ee nolosha adeega badan ay ku wajahayaan dhulkooda iyo dhibaatada ay la nool yihiin caruurta iyo ubadka da-da yar ee reer falastiin ayaa ku nool nolol maalmeed aad u xanuun badan sababo ku aadan dhibaatada adag ee ay ku sugan yihiin taasi oo ka dhalatay gumaysiga iyo gardarada uu kayaanka sahayuuniga ah ka wado dhulka falastiin cunuga muslimka ahow mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu adag ee ay wajahayaan ilmaha walaalahaaga ah ee reer falastiin waa beegsiga uga imaanaya dhanka xogaga yuhuudda kuwaasi oo ilmaha iska afduubta waalidiintoodii oo la laayo iyo waxbarasho la-aan ayaa qayb ka ah dhibaatooyin ka heesta ubadka reer falastiin si aan u soo saarno jiil dahabi ah oo ku barbaara naceebka yuhuudda iyo uhiilinta qadiyadda falastiin waa in bulshada qaybaheeda kala duwan ay ku dadaashaa tarbiyada carruurta waalid macallin iyo cid weliba oo barbaarisa ilmahana waa in ay muhiimad gooni ah siiyaan dhisidda wacyiga iyo wacaalka da'yarka muslimka ah
العهد الطويل قد عم المدى كالظل الظليل ميزان العلا قسط لا يميل والإقدام لا يخشى المستحيل فينا عزة ما فيها نزول والعقبى لنا جيلا بعد جيلا بعد جيلا بعد جيل نورنا فيه فخار للورى والعقبى قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي وهجاج dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka tarbiyada ayaan isla sii dhaafaynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta khadka teleefoonka iyo jawaabaha aynala soo wadaageen qaar ka mid ah ubadka dhegaystayaasha ah ee ku xidhan barnaamijka tarbiyada waxaana halkan ka soo jeedinaya oo inoo soo gudbinaya waraysiyada uu ubadkaasi la yeeshay walaalkeen cabdifataax faarax waad mahadsan tahay muxsin xasan toddobaadkani waxaa inala soo xiriiray ubad oo dhegeystayaasha barnaamijka tarbiyada carruurta ah waxaana la yeelanay waraysiyadan soo socda wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga iyo halka aad joogto cabdiraxmaan cumer dhegeysaako toddobaadkii tegay barnaamijka tarbiyada carruurta mala socotay su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaarisay ha su-aasha koowaad waxa ay ku leedahay sheeg adkaaru aadaan ويقول مثل ما يقول الأذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله su-aasha labaad waxay iyana ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose أفكون برا mustaqbalka dhow maxaad rajeynaysaa inaad noqoto معلم toddobaadkani maxaad barnaamijka uga qaybgelaysaa قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عني مالي وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ugu dambayntii yaad halkan ka salaamaysaa إذاعة الفرقان إلى لين annaguna waxaanu ku leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga iyo halka aad joogto هلا أحمد قيم برو toddobaadkii tegay barnaamijka tarbiyada carruurta mala socotay ها su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaarisay ها su-aasha koowaad waxa ay ku leedahay sheeg adkaaru aadaan اللهم ربنا الدارك التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة بعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد su-aasha labaad waxay ina ku leedahay waxaad sheegtaa ama sheeg laba degmo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose براوي يا مركو madarasadee ayaad wax ka barataa ترجع toddobaadkani maxaad barnaamijka uga qaybgelaysaa نشيدو يا أمتي أدعوك يا أمتي فاطبي ضمنا فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا نبي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدهونا وبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي الناس يصخونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقى والدين يهدينا mustaqbalka dhow maxaad rajaynaysaa inaad noqoto ما اخترت waa gartay sheeko xiriirta waa aad la socotay ها sheekadii kugu la yaabka badneed sheekooyinka aad dhegaysanaysaa ama wax ma inooga haysaa tii dhegdheertay een dhegdheerta oo baadiyaha oo banaankiisa ka dhigi oo dugsi oo guri ka dhisi jirta oo kii oo guri ka dhisi jirta oo naanka kusoo khaldanta oo dhahda een cunugeeda soo xambaarsatay markay cunugeeda soo xambaarsatay waxay dhahda meeshaan biyo ka cambal markaas biyo marka ku naxatay waxay dhahda gawra aragtay dhegdheer ugu geyso markaas gabadhii waxay dhahda "Oo- oo abbaa hooyaday dhegdheer waay qalato way ku cunayna furto hoosteeda gala gadaasheed gala dhahda markaas waxay dhahday iisheeg kii waxay dhahday dhis markaas waxay dhahday ee wax dadka soo kacday waxay dhahday waxaa iisoo urooyo markaas waxay dhahday hooya ani waaye dhahday markaas waxay dhahday iisheeg gabadha waxay dhahday markaas gabadha inta furtuhu gadaasheed ku baxday cararta markaas ugu dambayntii yaad halkan ka salaamaysaa idaacadda islaamka alfurqaan iyo dadweynaha muslimiinta dhammaan
annaguna waxaanu ku leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga iyo halka aad joogto
sumayo guuleed degmada saakow toddobaadkii tegay barnaamijka tarbiyada carruurta mala socotay haa su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaarisay haa su-aasha koowaad waxa ay ku leedahay sheeg adkaaru aadaan walaa xawl walaa quwata ilaa billaah adiin midda kale ma aqaan waxaad sheegtaa laba degmo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose baraawi buulmareer toddobaadkani maxaad barnaamijka uga qaybgelaysaa القرآن نشيدو
qur-aanka nooga hormar ashiidinan ku xij أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Geziyaari gargaca galay guwegaalkii gaari nabigeen guwegaalkii gaari nabigeen gushe hooyeen gesiyaadas harqabeen geedkii jannaade harqabeen geedkii jannaade gurmad ku lahaad galka gonkale misareedii way wada dileen way wada dileen gurmad ku lahaa gagagagale misareedi webada dile geesiyaadaas geesiyaga tageen guleheen haa garabtaiyen guleheen haa garabtaiyen mustaqbalka dhow maxaad rajaynaysaa inaad noqoto macalimad ugu dambayntii yaad halkan ka salaamaysaa walaalaha mujaahidiinta idaacadda alfurqaan annaguna waxaanu ku leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum salaam magacaaga iyo halka aad joogto khaalid saako toddobaadkii tegay barnaamijka tarbiyada carruurta mala socotay haa su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaarisay haa su-aasha koowaad waxa ay ku leedahay sheeg adkaaru aadaan usoo diyaar mustaqbalka dhow maxaad rajeynaysaa inaad noqoto macallin toddobaadkani maxaad barnaamijka uga qaybgelaysaa qur'aan acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim bismi illaahi alraxmaani alraxiim sabbix isma rabbika alaclaa alladii khalaqa fasawaa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيه ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تكثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ugu dambeyntii yaad halkan ka salaamaysaa dhammaan mujaahadiinta idaada- ee idaacaddii ah furqaan annaguna waxaanu ku leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam magacaaga iyo halka aad joogto najma cabdirashiid saako toddobaadkii tegay barnaamijka tarbiyada carruurta mala socotay maya toddobaadkani maxaad barnaamijka uga qaybgelaysaa رشيدي قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هيا نشيدتي نوو حجي
أماما أماما جنود الفدا أعيد أعيد الشباب ليوم النداء أعيدوا وعيدوا وعيدوا إلى الحق سلطانه وذكروا مع قيل جند العدا فنحن جنود ما يسلم mustaqbalka dhow maxaad rajeynaysaa inaad noqoto معلومات ugu dambeyntii yaad halkan ka salaamaysaa dhammaan mujaahadiinta iyo awoadeeda annaguna waxaanu ku leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga iyo halka aad joogto
zainab jamaamo toddobaadkii tegay barnaamijka tarbiyada carruurta mala socotay su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaarisay haa su-aasha koowaad waxa ay ku leedahay sheeg adkaaru aadaan yaquulu misla maa yaquulu lmuadin ilaa xaya cala alsalaam waxaya cala alfalaax wayaquulu wa- laa xawla walaa quwata bi- ilaa billah su-aasha labaad waxayna ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose baraaway marko mustaqbalka dhow maxaad rajeynaysaa inaad noqoto
daaciyad daaciyad toddobaadkani maxaad barnaamijka uga qaybgelaysaa
قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ugu dambeyntii yaad halkan ka salaamaysaa لما على رأس المسلمين إلى عبد الفرقان annaguna waxaanu ku leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga iyo halka aad joogto
مرعي أنا جمال toddobaadkii tegay barnaamijka tarbiyada carruurta mala socotay آه su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaarisay آه su-aasha koowaad waxa ay ku leedahay sheeg adkaaru aadaan
يقول مثل ما يقول المؤدي إلا في على الصلاة وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله su-aasha labaad waxay inu ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose مركو إبراوي madarasadee ayaad wax ka barataa إمام الشافعي mustaqbalka dhow maxaad rajeynaysaa inaad noqoto إمام مجاهد نقل toddobaadkani maxaad barnaamijka uga qaybgelaysaa مشيدة إلهي نباؤفا إسلا أمامنا تقام هنيدا والله وينك جودا كركاتي الله إيمان يوت قوان عواد قد يا قوان آخرنا والقوان جهنم رضا إبليس كلاين كلان تسلمين طواعك مربلبك شواء لكن جهاد كلا إذن كندر جاركي الله وامنا جل وهي بلدين الله قتلوا بسنت عاد انت كل جين اخر النهر العين والعروض طلب والدلول اسرائيل عيدا كعثمان واللي قد حتى مرن انا جاية اسكنا قدس عن وايد انا نقص قدام فايدا أدرتان مكان روش قدام ايا قدس الجبنة القدس دم صلاة يا القدس وجنة نور جنة يا قدس ugu dambeyntii yaad halkan ka salaamaysaa حاول على مجاهدينك إلى إلى عدا الفرقان annaguna waxaanu ku leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaaga iyo halka aad joogto أيمن دقني الزمان toddobaadkii tegay barnaamijka tarbiyada carruurta mala socotay ها su-aalihii la isweydiiyey ma soo diyaarisay ها su-aasha koowaad waxa ay ku leedahay sheeg adkaaru aadaan يقول مثل ما يقول ومؤذن إلا في حي على الفلاح وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله su-aasha labaad waxay inu ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose مركو إبراهيم mustaqbalka dhow maxaad rajeynaysaa inaad noqoto مجاني toddobaadkani maxaad barnaamijka uga qaybgelaysaa
نسيت بمن الهود قد كان تديد مالي بالعبر بن آدم إلى المدرين ليه ليه الملائي الشعب العربيين الغضب العربيين الدم العربيين ليه المعنى أوكر من دم يقتل يقتل يقتل يقتل من دم سنين ugu dambeyntii yaad halkan ka salaamaysaa ولا لم جريء يا كلام يا يا عدا القرآن annaguna waxaanu ku leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta sheeka xariirta soomaalida oo faa'iidooyin caqliyeed iyo kuwo cilmi ahba u leh ubadka waxaana aalaaba noo soo jeediya hooyooyin muslimaad ah
Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Ado labago iyo shadle, ado galdala ila jooga, ado galadi gumaaday, gayigii ado xoreeyey, ado qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyo guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin
caruure sheeka sheeko sheekadani maanta waxay ku saabsan tahay danwaco iyo maroodi waay marka maroodii wuxuu qabay aroosuu qabay markaasu wuxuu dhah waxaa la dhahay maroodiyaasha maroodi ka mid a aa wax- wax loo diray caano iyo subag iyo hilib aa loo diray wuu baxay saddex dhiiloo wade oo waaweyn haamana mid walba midkan wuxuu ku jiray eh, hilib shiilan kan wuxuu ku jira caano kan waxaa ku jira subag markaasi marka danwacadii way soo baxday waxay iska soo dhigtay qof indhala ay iska soo dhigtay oo duq ah indhihi waxay soo kusoo dhedhegsatay xanjo ay kusoo dhejisay jidkay soo istaagta marka ayadoo iska dhigaysa inay socon karin ul wadato maroodigii marka ee- ee soo kusoo lagu darsatay ee soo socotay xoogaa markii la socdo waxay dhahay maroodiyow aniga waaba s- waxaa qaadi la ahay dambiishaan aa wato waa qaadi la ah markaasuu maroodigii wuxuu dhahay ilaahaa weyn ilaah kasoko dusheedaa weyne dusheeda soo saaro bas dushiyay saaratay dambiishii xoogaa yar haddana markii la socday ee haddana waxay dhahday ee kabahaana qaadi la ahay markaasaa wuxuu dhah ilaahaa weyn dusheydaa weyne ilaah ka sukow dusheydaa weyne dusheeda soo saaro sidoo kale haddana dushee ee sas maaragtaaye ee ku saaratay ushii haddana ee, kabihii haa kabihii saaratay haddana ushii sidoo kale ma qaadi kariye dhah markaasu wuxuu dhaha ilaahaa weyn dusheedaa weyne dusheeda soo saaro dushii haddana sidii ku saaratay haddana xoogaha markii la socday waxay dhaha maroodiyo he ani waa socon la'ahay socon la'da haa ilaahaa weyne ilaah ka sukoo dusheedaa weyne dusheeda soo ee soo fuulow dhah okay dushiyee fuusha aruure waxay rabtay dushiisa un inay fuusho wayna fuushee markay saa u fuusho waxay samaysay hilibkii ee cuntay oodka ahaa see cunaysay oo cunaysay oo cunaysay markay ka dhamaysay hal kuma reebin haddana waxay samaysay subagii inta qabatay ee cabtay ee ka dhamaysay markay dhamaysay ebir ka siisay haddana caanihii ay qabsatay ee qurqurisay way dhamaysay ebir markay ka siisay ee u wada dabooshay ee waxay